waad mahadsan tahay waxaan isleeyahay horta safiiro in la isweydaarsado oo welibana wadan sida maraykanka kale ayo hadda saameyn weyn kuleh dunida iyo soomaaliya ba iyo iyo geeska africaba inuu safiir usoo magacaabo soomaaliya de waxay umuujinaysaa inay dayanhayaan soomaaliya oo ay rabaan in xiriirka iyo waxa ka dhexeeya labada dal ay de noqdaan mid oo oo hadda maarata oo nool oo oo active ah waa waa runtii soomaaliya danba ugu jirta oo qof xoogaa lah oo fahamsan dalkan iyo iyo mandaqadaba fahamsan baa yimid de in macnaha maraykanka mar wadamada uu maaragtay daneynahayo mar filekooda waxaa hayo wasaaradda gaashaandhiga haysa oo maaragtay dagaal ku jirta mar fileka waxaa hayo ciidamada sirta iyo c i ada haysa marna fileka wuxuu yaalaa state departmentga wasaaradda arrimaha dibadda marka wasaaradda arrimaha dibadda inay nin hawsha gacanta soomaaliya hadda ay hormuud ka ka noqonayso waxaa isleeyahay dan guud ba ku jirta laakiin kolba uun de ninku waa nin dowladda maraykanka iyo siyaasada maraykanka iyo siyaasada hadda hogaanka maraykanka ku shaqayn doona weeye laakiin inuu xoogaal yahay unbaa maaragtay keenaysa inay isna shaqada ufududaato dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedna ay dee ay ay ay si dhaba u wada hadlaan oo u wada shaqeeyaan magacaabidda kasakow bal xaaladaha iyo marxaladaha uu marayo safiirkani inuu si toosa soomaaliya uga howlgalo oo loo baahan yahay in la ansixiyo kadib markaa uu sidaa shaqadiisa ku bilaabi doono sida sharciga maraykanku qabo waa in sanadka la geeyo oo aqalka sare ay ay soo aqbalaan waxayna u badan tahay inay soo aqbali doonaan oo hadda waa nin khabiir ah qaaradan khabiir ku ah jabanis american ah dimuqraadi iyo republican ba weli soo shaqeeyay madaxweyneyaal ah marka umalayn maayo in colays ka imaan doono in lasoo maaragtay sanadku ay soo gudbiyaan kadibna badanaa hadda safiirada maraykanku nairobi iskaga badan yihiin xamarna way way yimaadaan markay u baahdaan xalana hadda maraykanku waa ku leeyihiin maxaa la yihahdaa xarun waa ku leeyihiin hadii safaarad weyn aysan noqonin nairobi inuu joogo oo dalkana de imaan kara kuna magacaaban inay shaqana u tahay waxaa ka dhalan kara shaqa shaqadu inay bilaabato oo socoto waan gartay cabdirashiid muddooyinkii u dambeeyey safiiro ayay soomaaliya maraykanku u soo magacaabay hase ahaatee midna ma sii raagin oo shaqada muddo kuma sii raagin maxaad u malaynaysaa inay tahay caqabadu ay safiiradu inta badan ama isku casilayaan ama shaqada uga tegayaan maxaad u malaynaysaa inay tahay horta waxaan isleeyahay gabar waa jirta iscasishay oo kasoo horjeeday siyaasadii maaragtay markaas wasiirka arrimaha dibadda ee dhaliilisa waraaq dheer soo qortay waa jirtay ninka safiirka laftigiisu shaqada waa iska casriya duruufo shaksiya iyo wax la xiriira iyo retirementiga soo dhiwaatay iyo waxyaaba noocaasuu isku cas buu uga tegay meesha marka laakiin hadda inuu nin saan u maaragtay khabiir u ahaa lasoo diray isna aqbalay waxaa la fili karaa inuu hadda un dowladdan cusub donald trump oo sanadkii barka jirta inay inay aysan aan la baahsan karin inuu hadduu yimaado hadda kala jiirayn doonana oo hadda lama fili karo markii xataa labadii kun iyo lixdii soomaaliya ay soo galahayeen dowladdii mele sanawi isaga xagga safiirka ahaa mar dambe uu ka hadlayna in dagaalkaas khalad ahaa buu sheegay inay a r f ta iyo maxkamadihii hawsha la wareegaanna waktigiisii bay ahayd oo maarata dadkaas lasoo dhaweeyey marka waa nin wax fahamsan haddana isbedelo badan baa socda etoobiya oo khabiir ku ahaa marka etoobiya inuu kasoo shaqeeyey jabuuti kasoo shaqeeyey soomaaliya kasoo shaqeeyey africa noqday hogaan hogaamiye sar ka ahaa wasaaradda arrimaha dibadda qeybta africa haddana soomaaliya la keenay maraykanka muhiim u ahay dagaal ay kula jiraan al-shabaab kula jiraan waxaan isleeyahay waa isagana waxuu fahamsan yahay iyo fursad buu helay dowladda maraykankana nin xoogaaliya soo dirsatay laakiin nin dalkiisa soo dirsaday weeye nin soomaaliya hadda matalaya maaha marka waa nin dowladda maraykanka u shaqeeya oo danaha maraykanka riixaya waan gartay marka waxaad sheegtay inuu soomaaliyana kasoo shaqeeyey wadamada geeska afrikana kasoo shaqeeyey soomaaliya qaab nooceeya buu uga soo shaqeeyey ma horuu safiiru soo noqday mise arrimaha diblomaasiyadda ee maraykanka ayuu qeyb ka ahaa soomaaliya mar buu labadii kun iyo lix iyo tobankii ku magacownaa waktiga xasan sheekh madaxweynaha ka ahaa buu ku magacownaa waana yimid labadii kun todobiyo tobankiina mar buu yimid africana isagayba hoos tegeysay oo maaragtay assistant secretary under secretary buu ka ahaayo waaxda africu hogaan macnaha sarkaal sare ka ahaa marka wadamadan kaleo haddee soomaaliya aadka ugu labanoo igad la yidhaahdo masouth sudan buu kasoo shaqeeyey iyo howlahooda igad buu aada ugu dhex jiray iyo maaragtay la shaqeyn wada shaqeyn lalahaa etoobiya safiirka ahaa marka un khabiir xeel dheeraa oo africana inuu wax ka yaqaan wasaaradda arrimaha dibadda u og tahay weeye hoon hoon af africa ama geeska africana xoogaal u ah weeye